one.
barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa sabti toddobada bisha abril sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jacfar kuukay anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aannu idinku hayno idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay marti ku yihiin dhallinyaro dayactir ku sameeyey biyoxidheenka fawga ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe dhallinyarada ee iskaashatada beeraleyda degmada balcad wax badan ay qabteen oo ay ka mid tahay biyoxireenkii kaydkii biyoxireenka faw ee sabuun lagu magacaabi jiray oo biyo fara badan oo kayda ay ku jireen in muddo ah degmada balcad maanta waa ka faa'iidaysatay biyahaas iyo afgooy nacfi weynaa naga soo galay hadda mooska balcad taaka iyo dhudhun ujeedaa taako ujeedaa taako dhirirkiisa mooska laga cunaayo
dabcan sidoo kale waxaan ka maqnaan doonin kaalmihii heesaha waa heesta aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
xubintii ciyaarahana kama marna balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
sida ay sheegayaan dadka la socda caalimaha dalka siiriya ciidamada dalkaasi ayaa dhulka iyo hawadaba ka galay magaalada bariga dalkaasi ku taalee quuta oo ah ta ugu dambeysay ee ay ku harsanaayeen ama islamarkaana ay gacanta ku hayeen kooxda mucaaridka iyagoo halkaasina ku dilay sida la sheegay ugu yaraan afartan qof telefishinka dowladda ayaa jimcihii baahiyey muuqaal muujinaya qiiq ka baxaya meelo kala duwan oo magaalada duuma ah taasi oo ah deegaanka ugu weyn ee ku yaala magaaladaasi quuto waxa aanay sheegeen in ciidamada dowladdu ay riixayaan kooxda jeish al islaam oo halkaasi gacanta ku hayay dagaalkan ayaa imanaya kadib kooxo kale oo ku sugnaa quuta kadib markii ay aqbaleen in la siiyo jid nabdoon oo ay kaga baxaan goobaha ay mucaaridku haystaan ee ku yaalla magaalada waqooyi beri ee dalkaasi ku taalla ee xalab
aqalka cad ee looga arrimiya dalkan maraykanka ayaa ku dhawaaqay cunaqabatayn cusub oo ka dhana soddon iyo siddeed shakhsiyaad ruusha iyo sharikado dalkaasi ka soo jeeda isugu jira isagoo sheegay inaanu arintan amaba inuu arrintan ku hor istaagayo falal aan wanaagsanayn oo uu wado ruushka kuwaasoo ka soo horjeeda baa la yidhi dimuqraadiyadda galbeedka iyo dunida oo dhan xogayaha warfaafinta aqalka cad sara hakabeh sandres oo jimcihii shir jaraa'id qabatay ayaa sheegtay in maraykanku uu weli doonayo in uu la shaqeeyo ruushka cunaqabatayntan ayaa lagu soo rogayaa sharikado iyo shakhsiyaad ku dhowdhow oo ku jira wareegga madaxweynaha ruushka valadimir putin dhinacyada xayiraadda la saaray waxaa la xanibi doonaa hantida ay ku leeyihiin dalkan maraykanka waxaanu maraykanku joojin doonaa inuu sharikadaha iyo weliba shakhsiyaadkaasi si toosa ula macaamilo
duhur waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi aad ka dhegaysanayseena waa idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo sabti kasta xadaan oo kale aad ka dhegaysataan islamarkaana aad ku maqashaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana toddobaadkanu barnaamijkaasi inoogu iman doonaa magaalada balcad waxaana noogu soo diyaariyey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ka mid tahay deegaanada caanka ku ah wax soo saarka beeraha sannadihii ugu dambeeyey abaarihii dalka ka dhacay iyo webiga oo biyoyareeyay kadib dhallinyarada deegaanka ayaa waxay isu taageen inay dib u hagaajiyaan kaydkii biyaha ee gobolkaasi cabdulaahi maxamed xasan yuusuf cismaan tunni iyo axmed maxamed muuse axmed fool cadde waxay ka mid yihiin dhallinyarada iskaashato beeraleyda ee dib u hagaajinta ku sameeyey kaadkii biyaha ee tuulada xawaadley xubinteena madasha dhallinyarada ayay u warameen waxaa hadalka ku horeynaya cabdulaahi maxamed xasan dhallinyarada ee iskaashatada beeraleyda degmada balcad wax badan ay qabteen oo ay ka mid tahay ee, biyo-xireenkii ee, kaydkii biyo-xireenka faw ee sabuun lagu magacaabi jiray oo biyo fara badan oo kayda ay ku jireen in muddo ah ee, tuulada xawaadeey degmada balcad biyo fara badan ayaa ku jiraan oo in muddo ah siddeed iyo labaatanka sane ugu dambeysay waddanka burburka uu ku jiray cidna kama faa'iidaysan biyahaasi markii ugu horreysay waxaa u tilaab qaaday ururka iskaashatooyinka beeraleyda degmada balcad dhallinyaradoodii iyagii ayaa xoogoodii iyo xoolahoodii isku dareen ay waxay ay ku guuleysteen in jiilaalkan amaba biyihii webiga oo biyo la-aan ahaa birooyinkii ugu dambeeyey degmada balcad wax biyo la-aan maysan ka jirin oo biyey lahayd beeraheedi way waraabayeen qudaarteedii si heer sare ayay u socotay taasina waxaa sababay ururka dhallinyarada iskaashatooyinka beeraleyda degmada balcad oo iskaashaday ee waxqabsaday ee dhaqaalihii aruursaday
waa mahadsantahay magacii waxaa waaye axmed maxamed muuse food cadde degmada balcad maanta waa ka faa'iidaysatay biyahaas iyo afgooy degmada afgooy iyo degmada balcad qudaartooda iyo waxooda dhan maanta waa daldalmaayaan waa socdaan ma arkin eh, waxaa la yidhahdo jilaal ama sidii maa hore ma arkin qarashka galay haddii aan kaaga sheekeeyo wax caqliga diidaayo waay dadkaa iska qaaday oo degmada balcad cid kalena uma kaalmaysana cid kalena looma doonin qarashkaas waxaa laga bixiyey degmada oo ah dhallinyarada aad arkaysiin ah hadda hortaada fadhiisa ay hormood u ahaayeen ayaa bixiyeen qarashkaas maxaa ku doorateen inaad kaydkii biyaha ee xawaadley aada dayactir ku samaysaan ayadoo la heli karo waxyaabo kale oo baahi ah oo deegaanka ka jirta sida wadooyinka maxay tahay sababta aad ku doorateen in halkaas aad ka shaqaysaan waxaan ku dooranay aniga oo le dhalo xuseen ismaan tunne waxaan ku dooranay aniga anigoo dhalinyaro badan ah, degmada balcad oon u dhalanay jidaalka hore ayaan micnaha aan waxaan qabadna webiga wax lagu dhex dheelaya booni lagu dhex dheelaya hadda ilaahay mahadiisa waaye dalaga waxaan ka helnay yaanyaan ka helnay cambaan ka helnay qaraan ka helnay wax walbaan ka helnay moosaan ka helnay waxaan ku dooranay jiidaal baahi naqa- na qabatay webiga oo boonle lagu dheelaayo labaatan iyo sideed sano oo webigan aniga intaana dhalin sideed baro oo so- oo iska xirneed haddaa ilaahay amarkiisa aan soo sa- sameysanay aan soo furnay marka eh, haddaan soo furnay adiga kun kun tilab camal adiga dadka waxay- waxay ku jeeyahayeen intaas marka halaas haddaan ku helnay eh, oo oo jidaalkaas dhacay hadda aan aan ka faa'iidaysanay ilaa roobkan oo dhacay webigan oo imaaday sidaasaan ku helnay biyahaas maxay tahay dhibaatadii deegaanka ka jirtay oo ahayd biyo la-aan Si fiican.
Maka- ma- ma kaga gudubteen si fiican si fiican Eh, eh, waxyaabaha aan ku dooranno waxay ahayd eh, in halkaas aan ka shaqeyno En, biyo fara badan ayaa noogu jiray eh, kaydka biyaha haddana webigii oo dhan biyo la-aanaa jirtay oo biyo ma uusan lahaynin beerihii way engegayeen Eh, waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda deegaanada annaga aan ku noolnahay balcadana eh, waxaa ka mid ah xoolaha iyo beeraha haddana labadana haddaysan biyo helin eh, ma jirayaan marka si biyahan fara badan ee ku jira kaydka iyo beeriheyni beeraheyni oo baaba-ayo si aan uga faa'iidaysano ah, waxaan aan door bidnay in dhaqaale aan ururino dhalinyarada ee isxil qaanto ee beeraleydi cid kasta maxaa ku roon tahay yaa xoog ku roon yaa xoolo ku roon wax la iska aruursho Eh, waana ku guulaysanayo afar kilomitr oo jiraa biyo xiriinkaasi meesha biyaha looga soo daray waxaa la yidhaha labawibi isku darka labawibi la yidhaha jameecad dusheeda waaye ee tuulada xawaadley Eh, meesha laga soo dayana waxaa la yidhaha eh, kanaalka beeruun celi buqda la yidhahda meesha lagu magacaabo afar kilomitr ay soo jiraan hal kilomitr oo ka mid ah Eh, sideed iyo labaatankii sane waddanka burburka uu ku jiray cidna ma aysan ka shaqaynin Eh, baalayaal iyo fara badan iyo iska rogaala geynay waa la qoday si biyihii ay buqdaasi uga soo baxaan albaabadii lasoo furay ay webiga ugu daraan ee cid kalena saameyn u geysanin waa ku guuleysanay Eh, ururka iskaashatooyinka beeraleyda degmada balcad oo iyo dhallinyaradoodii oo aan kala herin ayaa isgarbe istaagay soddon iyo saddex cisho oo meeshaas aan ku sugnayn waxaan ku guuleysanay in beeraleyda degmada balcad ay biyo helaan oo ilaa afgoy xataa aan biyo siino anagoo ururka beeraleyda degmada balcada dhallinyarada degmada balcada ee, waxaa kaloo haddana hadda aan ku guuleysanay isbuuc aha gudihiisa maadaama webigii uu biyo keenay albaabkii lasoo furay iyo isku darkii biyihii oo biyihii fara badnaa ee kasoo baxaya kaydkii haddii biyaha webiga ku socday oo yimid iyo kuwaas ay isku dhacaan si saameyn ay isu geysanin waxaan xirnay albaabadii hore aan u furnay oo biyaha aan ka isticmaali jirnay xilligii biyo la-aanta uu ka jiray webiga lamadii albaab waa dejin waa xirnay waxaan uga xirnay meeshii webiga looga soo darayo isku darka laba webigeedna waa xirnay si biyihii webiga uu keeno fara badan maadaama xilli roob lagu jiro siisan dan dib ugu laabanin ay bulshada saameyn ugu geysanin iyo beeraleyda
yaa idinka taageeray dhinaca dhaqaalaha ma dadka deegaanka iyo dhallinyarada oo keliya mise waxaa jirto kaalmo kale oo aad ka hesheen dowladda dhexe ama hay-adaha samafalka
wax aan ka helnay ma jiraan dowladda dhexo amba hay-ado wax aan ka helnay ma jiraan waxaan ka helnay degmada balca dadka ku nool ayaan wax ka helnay ganacsatada ninkii wax garto intii wax garata ayaana garab gashay dhallinyaradaasaan u duubatay saas ayaan meeshaas aan ku waxayn waxa aan macnaha meeshaas aan door bidnayna waxay ahayd dhibaato aan aragnay sano horo ayaan aragnay maxaa idinku qabtay biyo keedintii haddaa samaysatiin asdhahna fikradaaynaan soo jeedinay xafiisaan furanay markaas waxaan ku kulunay xafiiskaas waxaan samaysanay guddi waxaan samaysanay dad macnaha maaliyadda noo xisaaban meeshaas inaan xirno oo biyo ku toosisano fasalka biyaha sagayda hadday timid biyahan ku toosisanaan ku ceshanay haddana dib waa waa waa ugu waxaysanay waa ugu nacfinay dib aan ugu nacfinay nacfi weynaa naga soo galay iyo dadkii geedkii dhimo lahaa cimbihii dhimala liintii saytuunkii wax walba oo qudaar waa dhimo lahayn sida maa hore ugu dhimo lahayn mooskii hadda mooska balcad taakii dhudhun ujeedaa taako ujeedaa taako dhirirkiisa mooska laga cunaayo alxamdulilah shukru baabuurta khudaarta wadana waa isdaba taallaa bocorka bocorka laba bocor caddaha bocorka loo yaqaano bocor weynaha bataati si wax muxuu ahaa saytuun cimbo limo dhanaan bambeelma waxa khudaarta lidah karooto ansalaato bagal wax kasta oo kala duwan ayaa ka baxeen ganleey maanta loorka ganleyda ah afar boqol iyo konton afar boqol iyo lixdan oo balcad ka jooga alxamdulilah shukr bilcaalamiin mahad waaye mahaddaas waxaa iskale ilaahayga weynaa iskale waxaa iskale degmada balcad waxaa iskale iskaashitooyinka waxaa iskale dhallinyarada waxaa iskale inti gacan ka geysato degmada balcad ku nool ayaa mahaddaas iskale waana inkuna waa u mahadcelinayna maadaama ay fikradayna nala qaateen shicibkayna iyo kulli ay nala qaateen haweenka xataa qeebo ka qaatay cid aan qeyd ka qaadan male cida degmada balcad degan laakiin waxaa hormood u ahay ururka dhallinyarada oo iskaashitooyinka ah hormood u ahay baahidii dhinaca biyaha ee deegaanka ka jirtay marka ay abaar timaado ma kula tahay in laga maarmay marka anigoo degaan oo degmada balcad degan waan waa si fiican ugu mahadaysan ilaaha maadaas iskale beeraleyda yaraan nahay beeraley haddana oo si waaweyn way jirtaa dhammaan waa laga qeyb qaatay in meeshaas oo lasoo bixiyo irdaas lasoo sameeya in la afgooyo waa iskula qabnaa khudaartiina maanta waa aragteen idinka xatee waa aragteen intuu mooska uu yahay intuu cambahaya intuu liinta ay tahay wixii dhimo lahay maasha allah waaye meeshaan waxaa degan dad beeraley ahaa degan iyo xoolaleya degan marka waa la isbiirsaday alxamdulilah beeraleyda maasha allah waaye wax walbay qabteen intii wax kalaankooda qabteen waanu ku miirsanay maasha allah aan taagannahay wax dhibaato eh ma jiraan ilaahaan mahad mahad iskale marka waxaa idiin sheegaa beeraleyda waxaa horta mogta haddee iskaashato waxyaaba waaweyn waay haddee iyada ee iskaashato oo wixii iyada dhibkeeda ay tahay ee iska manaafacad hadda meeshaas hadda lasoo sameeyey waa si fiicana loogu gaaray guulo waaweynaa laga gaaray cambahaas cambaha liinta babaayga baradhada wax oo dhan wax oo dhanaa ka baxay marka waa lagu meersaday marka aniga hadda si fiicana ugu meersaday dadkao dhan oo hadda beeraleyda o dhan hadda oo iskaashatooyinka aadaano yayar ha aadaan waaweyn ha aadaano degmada balcad inta degan micnaha way ku meersatay wax naga oo naga qabtay oo iskaashamaysa annagaa aa iskaashanay wax iska iskaashi kale oo jira ma laha dadkana inay ayaga iskaashtaan isku tacaawinaan annagaa soo sameynay meeshaas beerley ahaan degmada balcad cabdulaahi arrinta markaan ka gudubno biyo xireenka xawaadley ma jirtaa waxyaabo kale oo ay dhallinyarada u qabteen deegaanka haddii ay noqon lahayd nabadeyn haddii ay noqon lahayd horumarinta deegaanada kale oo sida wadooyinka oo kale arrimaha isbitaalka maxaa kaloo qabateen bismillah ururkan dhalinyarada iskaashitooyinka beeraleyda degmada balcad wax badan ayay qabteen waxaa ka mid a meelo badan oo dhul ah oo isqabqabsi fara badan uu ka taagnaa oo xataa dad lagu dilay ay waxaan u saarnay ee, guddiga ee, xu- xalinta khilaafaadka oo uu ururka leeyahay waxaa lagu guulaystay in meeshii dadkii la isu keeno fadhiyo badan la qaato kadib waxaa halkaas nooga soo baxay xal dadkii deegaanka dadkii diriska ahaa qaraabanimo nabadoonnimo wixii aan loo galay waxaa ku guulaysan in meeshaas xal waare laga gaaro meelo kaleo iyadana een, deegaano hoos yimaada degmada balcado beeraha iyadana isqabqabsi fara badan oo sana uu ka jiray oo sidoo kale aan xalin nooga jiraa ururkan iskaashatooyinka iyo dhallinyaradaba ee, wax badan oo aan la taaba ka- een, iminka aan een, mid mid aan usoo wada qaadan karin oo ay qabteena jiro maadaama isaga naftiisa aan dhowaan la aasaasay oo weli uusan sanad jirsanin oo shan iyo labaatanka bishii hore ee, shan iyo labaatanka bishi sanaa bishi shanaad ee labada kun todobiyo tobanka la aasaasay haddana wax badan ayuu qabtay haddana waxaan rajahaynaa ee, waxyaabo badanaa noo dhiman oo ee, wasaaradda beeraha dowladda federaalk soomaaliya iyo eh, haddii aan dowladda guud ahaanba dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedka hirshabeelle oo aan kala herin inay qayb weyn nagala qaataan ayaan rajaynaa haddii aan la yidhahdo hay-adaha ku shaqale beeraha ee kanaalkaas weyn kanaalkaas wuxuu eh, suurageliyaa haddii webiga biyo la waayo wuxuu suurageliyaa isaga in balcad iyo deegaano fara badan oo la mid ah aysan biyo la-aan ku dhicin maadaama kanaalkaas biyo fara badan ay ku jiraan haddii la helo fursado loogu faa'iidaysto eh, awooddii loo isticmaali lahaa iyo ee, waxyaabihii uu u baahan yahay oo ah dayactir fara badan u baahan yahay albaabadii waxay u baahan yihin waa ti dowladdii dhexe lahaata albaab la isticmaalo ama la furo albaabada waa la furi jiray waa la xiri jiray waa la deji jiray hadda wax la dejiye ama wax la furo ma lahan sanadka annaga awoodeynaan isticmaalnay oo alxan waxyaabaageena oo jarnay awoodaa usoo isticmaalnay haddii marka xifrad kaloo taas ka fiican oo injineeri la gey lahaa ilaa annaga urur yaroo beeraleyhi oo iskaashatii aan nahay haddii dowladda iyo hay-adaha ku shaqada leh meeshaas tagaan waxaa cad in waxqabad muuqda uu ku imaan doono beerahan ee, islamarkaana webiyaa faaruqay iyo biila-aana balcad iyo deegaano lamida ka jiro aan la dhihi doonin haddii allahu dalino ogolaado waxaan baaq oon duraynaa ee, wasaaradda beeraha hirshabeelle tan federaalka iyo dhammaan ururada beeraha ka shaqeeyo in ay ee, kaalin weyn ay nagala qaataan maadaama annaga urur beerley oo balcad ka dhisan oo degma aan nahay waxyaabihii annaga aan awoodi weynay si ay iyagana ee, qaybtooda uga geystaan oo waxqabad muuqda aanu soo wada saarno waa mahadsanta cabdulaahi Een, waxaa jirta waxyaabo badan oo arrimaha bulshada ka maqan sida cisbitaalkii magaalada oo wax cisbitaala mala magaalada balcad Een, wadooyinka soo gala oo dhinaca muqdisho ka yimaada aaday u burbursan yihiin kan dhallinyaro ahaan ma isku dayda inaa wax ka qabataan dhibaatooyinkaa jira bismillahi raxmaan raxiim nacam waa ka qabanay waa waa ku tala jirnaa Ee, tan jidka haddaan kaaga bilaabo ururka waa ku tala jiriyey waana ku tala jiriyaa xataa waxaan kala tashanay ee, dowladda hirshabeelle waana noo ogolaatay inaan wax ka qabanno laakiin amuur waktigeeda ayay falantaa waktiga ayaa iska dhiman maahana madaxweynaha iyo gobernatoraha gobolka ee, hirshabeelle ee, waa kala hadalnay waana naga aqbaleen in jidkaas oo degmada balcad ilaa joor isku xir inaan wax ka qabano waa isku afgaran insha allah waana ka qaban doonaa hadduu ilaahay yiraaho- ilaahay yiraaho Ee, midda kale caafimaadka degmada balcad waa aas-aasnay aas-aas waa gelinay waa ku dadaalnay dhallinyaro ahaan bal- degmada balcad ahaan ganacsigeeda waxgaradkeeda nabadoonadeeda ururkeeda haween kulli waa isku- waa la iskugu tegay hadda waa noo aasaasan yahay insha allah inaan dhammaystirno oo qololkii aan macnaha wax lagu qali lahaay ee, wax lagu daabeey lahaay wax walba lagu qaban lahaay inaan qabanno saasaan ka rajahaynaa insha allah aniga axmed maxamed muuse food cadaan la yiraha balcadaan ku dhashay reer balcadaan ahay reer balcadow jaaladi balcadow dadkiini waayelidiini haweenkiini hadday fooshaan meel lagu dhaliyo male meel jid lagu qaado male waxaa idinka rajaha dadka degmada balcadka soo jeeda oo jaaliyadaha du- oo dibidaha jiro in aan isbitaalkaas iyo jidkaas aad ka qayb qaadatiin ayaa idin- aan- idin- aan idinka- idinka rajaha midda kale dowladda horshabeelle waa ku heshiinay Ee, dowladda federaalkana waxaan rabnaa inay nala ogolaato inaan jidkaas wax ka qabanno iyo isbitaalkaasba inay idina gacan naga siiso Een, ugu dambeyn maxaa is leedahay waxyaabaha dhallinyarada looga baahan yahay oo ay tahay in deegaanka laga qabto maxaa ku tali lahayd bismillahi raxiim waxaan ku tali lahay in oo hadda micnaha isbitaalkaas iyo wadadaas inaan wax ka qabanno hadduu ilaahay idmo oon dowladda oo federaalka aan aan micnaha le ula kaashano hirshabeelle micnaha le ula kaashano oon ilaahay dartiisa oon waxaa waxaan u samayn ilaan meeshaan degmadan ma laha isbitaal micnaha oo hadda qof haddee dhaawac noqdo waxaa la ordaa kaysani hadduu dhaawac noqdo madiina aadiyaan laha gabar haddee umusho ama isaan xaasaan leenahay Een, jidkaas iyo isbitaalka noo dhiman hadduu ilaahay raalli ka noqdo in oo laga qabto jaaradahan waxna laga qabtaan ayagana ay falilaahi le u qabtaan ay- ayagana marka insha allah marka degma waxaan waxaanu daran isbitaalkaas iyo jidkaas dhallinyarada degmada balcad iyo ururka iskaashitooyinkaba waxaa qorshe hadda u degsan in isbitaalka dhismihiisa qaybta labaad markay bilaabato ay qeyb lixaadla ka qaataan iyadoo weliba dhallinyarada eh, si bilaa lacaga ay ku shaqey doonaan maadaama deegaankoodii iyo iyaga wax loo shaqeeyhaya ay tahay eh, wixii caafimaadka hooyooyinka iyo dhammaanba dadka deegaankan ku nool eh, ay faa'iida u tahay oo ah isha keliya ugu horeyso Eh, balse waxaan u baaqayaa jaalidaha sida asxaabtii ugu horeysa ay sheegeenba inay qeyb lixaadla ka qaataan Eh, iyaga maanta waa dad eh, shaqaystay waa dad waxhaysto waa in dadkooda iyo dalkooda ay unaxaanay maalgashtaan annaga maanta haddaan wax qabsano birito qof aan wax ugu baahanaa ma lahan maanta u baahanahay in naloo kaalmeeyo nala garab qabto haddaan weyno waxay naqayn annaga isku tashano wadanka aan joogna halka doolarna dhibaayo aan dhiibayno Eh, magaalada jaamacad ma lahan Eh, laba dugsi ay leedahay oo dugsi sare ah oo ardaydiiyo kasoo baxdo wiiraan boqola kasoo baxdo ee sana dugsiyeed kasta xamarayn aadaan boqolkaas haddii jaamacad loo helo boqolaal kale oo maanta aan jaamacad xamara gaari raac aan u heli karaynin oo xataa ka faa'iidaysa laheed aa jirto Eh, marka iyadana waan waan jeclaan lahayn Eh, haddii ay suuragelayso in jaamacad laga helo degmada balcad maadaama degmada ay tahay degmo qadiimiya degmo weyn oo bulsho fara badan ay ku noolshahay tuulooyin fara badan ay hoos yimaadiin oo eh, boqolaal arday oo maanta jaamacad dhigto laga heli karo balse eh, qaarkood aysan awoodin in gaari raacii iyo hooygii iyo eh, lacagihii fiiga iyo in iska bixiyaan aysan awoodin marka waan jeclaan lahayn jaamacad haddii la helo eh, balse hadda waxaaba aada noogu muhiimsan oo annaga eh, tan hayse ay tahay cisbitaal la-aan wax weliba waxaa noogu daran cisbitaalka waayo hooyadii dhallaanka ma lahan qofka xanuunsada maanta xamara loo orda qofka midi ay ku dhacdo isagoo dhiigbaxaya hal cerbadoo dhiig joojina wax ka rono balcad laga heri kala haba yaraatee ma lahan dhallinyarada ma helaan cid maalgelisa ee si shaqooyin ay u abuurtaan ee shaqo fikradooda ay ka abuurtaan inay heer ku gaaraan ay rabaan ma ogiya wax maalgeliyo ama dowlad ama hay-ad ay weli ma- ma noo imaanin Ee, iyaga ayaa isku mashquuliyaan inay gaaraan heer ay macnaha ay gaaraan wax qabsadaan wax isku darsadaan iskaashitooyin waa samaysteen Ee, waxay samaysteen iskaashato kalluun iskaashato beeraley ee, iskaashato xoolaaley iskaashato baabureey Aa, macnaha iskaashatinka ururka haweenka xataa waa waa leeyahay macnaha cid maalgelisa ma leeyahay cid walba dhaqaalaheeda ayay ku tala jirtaa jeebkooday galaan bishii toban toban doolar isku dartaane kii konton dhiibo kii toban dhiibo koo walba wuxuu ku roon yahay Eh, kii la- lama doolar dhiibo saas ayay iska aruuriyaan saas markii mar walba mihi daran ayay ku ku daariyaan mihi daran ayay wax uga qabtaan mihi daran ima- ilaa ay hadda waxna kaalmeeye ma jiro hirshabeellaha hoos tagnaa mana wax weli kama helin dowladda federaal wax kama helin hay-ad wax kama helin ku degma jooga wax kama helin wax aan helnay ilaa ay hadda ma jiraan laakiin fikirda hataa iskoollo oo waxaa jira oo isgoos iyo ku yaalaan camal ama gololey jeebkaynaan ka dhiibnaad macalimiinta tagto oo wax oo wax dhigto oo jaasadaas boorkeeda oo waa u lugeeyaan waana soo lugeeyaan iskooladaas lama yeeri waayo wax noo bedela haddaan helayno waa u baahannahay jeebka dhallinyarada degmada balca jeebkeeda loo kii lama doorar dhiibo kii shan doorar dhiibo ilmahaas oo baadiyaha tuuliyaal ku yaala sidii garas bintoob oo kale sidii carfaago kale maxaalaha rasdeel oo kale dugsidaas ku taalo dadka degmada balca jooga ayaa dhallinyaradaas isqondaysaa wax ka dhiibto macalimiintaas ah wax xoshaha la siiyaa Eh, tabaruc ay ku dhigaan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaysa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
intaa aynu kaga gudubno xubintii madasha dhallinyarada waxaa nala socodsiinayay xuseen xasan dhaqane oo magaalada balcad noogu soo diyaariyey markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii
koonti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka dalka ingiriiska haddii aan ku bilaabo kulamo adag ayaa goordhow waddankaasi ka bilaaban doona iyadoo maanta iyo caawa waddanka ingiriiska uu miiska saaran yahay koobka horyaalka ee dalkaasi iyadoo kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo manchester city kulanka goor dambe oo caawa dhex maraya lagu kala ogaan doono inay manchester city koobka ku guulaysatay iyo in kale manchester city ayaa waxay u baahan tahay saddex dhibcood oo keliya oo haddii saddexdaa ay ka qaadato kulanka manchester united ay caawa la ciyaarayso waxay ku damaashaadaysaa garoonkeeda islamarkaasina koobka horyaalka dalkaasi ayay ku guulaysanaysaa laakiin macalinka kooxda manchester united morino ayaa isku dayay waxwal kastoo awooddiisa ah inuu ka hor istaago damaashaadkii farxadda ay qabanqaabinayso kooxda manchester city waayo morino ma jecla macalinka manchester city ee guardiola sidaa darteedna wax uga xumaan lahaa ma jirto in kulan isaga laga badiyey koob lagaga qaado oo koobka dalkaasi lagu guulaysto waana sababtaasi sababta kulanka caawa laga filayo inuu noqdo mid morino lagu xanto markuu difaaca galayo inuu basas tubo meesha inuu weliba kuwa badan caawa dhigan doono dhinaca kale kooxda manchester city ayaa ka imaanaysa guuldarro ba-an oo ka soo gaartay kooxda liverpool horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga loo yaqaana toddobaadkii hore waxaana lugta labaad ay ciyaari doontaa kooxdu maalinta talaadada ee fooda inagu soo haysa taasi oo haddii manchester city ay saddexdaasi gool ka soo noqon weyso suuro gelinaysaa in ay gebi ahaanba horyaalka qaaradda yurub oo samifinal loo soo baxaya kaga harto sababtaas darteed ayaa dad fara badan waxa ay isleeyihiin suuragal way noqon karaysaa in manchester city kulankan ay badin weyso oo bareeja lagu celiyo amaba laga badiyo maadaama qalqal dhinaca guuldarada haatan uu kooxda faraba-an ku hayo kulamada kale ee maanta la ciyaaranaya waxaa kamid a kulan goordhow ay iskaga hor imaanaya kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo everton oo ka dhacaya guriga everton ee goodisonburg labadan kooxood waxay ka wada dhisayiin magaalada liverpool waana laba koox oo xurguf hoose oo ciyaareed ay ka dhexayso oo kooxibo kooxda kale taageerayaashoodu ma arki karto la arki doonee in liverpool oo caan ku ah markay tiim weyn ka soo badiso in ama bareeja la geliyo ama koox yare ay ka badiso ayaa la arki doonaa farxadii iyo damaashaadkii toddobaadkan inay isku ilowday iyo in kale a f c barnmouth crystal balas ayay la ciyaareysaa brighton hof albion waxay soo dhoweyneysaa kooxda huddlesfield town leicester city newcastle united ayaa u imaaneysa stoke sirina waxaa gurigeeda kula ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur watford burnley ayay fooda isdarayaan westbromage albion iyo swan sirina waa ay kulmayaan sidaan soo sheegay kulanka ugu dambeeya ee caawana manchester united iyo manchester city ayaa foodesgelin doona wadanka spain kulamada dhacaya haddaan soo qaato ma aan qaar ka sheego waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee lafes ayaa hitaafin soo dhoweynaya saltavigo safiya ayay la ciyaaraysaa real batisna ibar ayaa u imaaneysa goor dambe oo caawa ana barcelona iyo laganes ayaa fooda isdari doona wadankaasi talyaaniga ee beneventa soo dhoweyneysa kooxda kubadda cagta ee juventus fiorentina iyo roma ayaa kulmi doona sbal waxa ay wada ciyaari doonaan kooxda atlanta halka sambadoria janawa ay iyaguna caawa goor dambe kulmi doonaan dhegeystayaal xubintii ciyaaruhu aanaga intaatan ee kulan dambe waa mascadodela sidaa iyo nabadgelya
mascadda iyo xubintii ciyaaraha dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno markana waa dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan heesta basra iyo weliba codka fanaanka cabdi xasan dige
codkaasi macaani ee cabdi xasan dige iyo heestii basre waxa ay gebagabo u yihiin idaacaddayadii duhurnimo waa anigoo ah jacfar kuukaay cabdixakiim shirwac iyo bashiir abiker oo dhammaanteen idinku dhaafaynaa nabadgelyo